salaam shirweynihii ka socday magaalada baydhabo ee ahaa maalin sameynta saddexda gobola koonfur galbeed soomaaliya wuxuu marayaa isiirkiisii ugu dambeeyey ee gabagabada ahayd ergooyinkii loogu talagalay inay ansixiyaan dastuurka dowlad goboleedkan ordunka ah iyo doorashada madaxweynuhuba haatan waxay ka sugay magaalada baydhabo marka halkaas ay maraysaa salaasada ama isniinta soo socdana haddii ilaahay idmo waxaa imaanaya madaxda qaranka sida madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaankuba inay yimaadaan magaalada baydhabo u furaan shirweynaha ergada dabcan riboortana soo gaaraya waxa weeye in uu imaanayo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha baarlamaanka labadooda inay imaanayaan baada wararkan soo gaaraya tilmaamayaan haddi alle waa tahay marka maalinta talaadada ama maalinka arbacada lagu soo aadan oo hadda ay ka harsan yihiin hal maalin ama laba maalin baa la filayaa in lasoo gebagabeeyo shirkii muddo soo socday ee la doonayay in lagu dhiso maamulka gobolada bay bakool iyo shabeellada hoose hay sidaa wey a
ugaas waxaa ii sheegtay in madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka imaanayaan marka maxay dadka u fasiran karaan in ra-iisul wasaarihiina uusan imaanayn shirka sida ilaa hadda xogahan idinkusoo gaarsiiyey madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankana ay baydhabo tegayaan dabcan xukuumaddu hadda ruuxi mudan inuu tago meesha uu shirka ka socda imaan karo xilligii horeba waxaa yimid deegaankan guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu xilligaa muusan imaanin marka haddana inuu madaxweynuhu yimaado uu shirka dib u furaa wax meelaha ku jaban malaha waa waa unse dowladdeeda
waa tahay ilaa hadda marka sida uu shirku ku socdo xubnaha isku soo taagaya inay ka qayb galaan loolanka siyaasadeed ee maamulkaas maxaa hadda ugu dambeyn uu marayaa shirka muddo ka badan bil soo socday
aad baad umahadsanta adeer waad ogtahay oo dal dhowr iyo labaatan sano dowladda waxoo yableelaa waxna loo hagaajiyo waxay iska qaadanaysaa muddo marka shirkan saad adiguba u sheegtay muddadan bishay xoogaa ka socday ka horba sidaad u ogeyd gobolkan bay khaasatan magaaladiisa baydhabo waxaa ka socday shirar iska soo horjeeda oo muddo in sanada loo fadhiyo marka kan ay aqoonsatay dowladda dhexe ee federaalka international communitygu waxaan maranaya waktiga loo qabtay aada u kooban yaha marka hagaajintii iyo iskuduwidii iyo korxaan bixintii unbaa lagu jiray hawshana iminka meel fiican bay maraysaa haddii ilaahay idmo waxaana rajeynayna insha allah maalmaha inagu soo food le haddii alla idmo in shirkan shirweynahan ergooyinka oo dib u furmi doono kadibna la gudageli doono ansixinta dastuurka iyo doorashadii madaxweynaha dilahaydi